shirkan caalamiga ah ee wuxuu ka hadlayay horumarka iyo dhalinyarada waxaa soo qaban qaadiyey xarunta cilmi baarista euromina oo london ku taal iyo jaamacadda jabuuti waxaa kasoo qeyb galay laba boqol oo aqoon-yahan ilaa soddon khabiir ayaa goobta joogay sagaal cilmi baarisood oo kala duwan ayaa lagu soo bandhigay wuxuuna ka hadlayay wadamadan koonfurta ka xiga badda cas ay kamid tahay soomaaliya jazirulqamar jabuuti ethoobiya yeman sacuudiga wadamadaas ayuu ka hadlayay shirka waxaa lagu soo bandhigay oo lagaga hadlay xaalada guud ee dhalinyarada iyo culeysyada haysta dhinacyada kala duwan ay yihiin dhalinyarada waxaa la tilmaamen yihiin qeyb weyn oo bulshada kamid ah sidoo kale waxaa lagu gorfeyey mustaqbalka dhalinyarada sidii sare loogu sii qaadi lahaa loona sii tayeyn lahaa ayaana lagu gorfeyey marka waxaa tiri caqabadaha haysto dhalinyarada ayaa qeyb ka ahaa shirka marka maxaa si gaar aha loo sheegay dhinaca caqabadaha dhalinyarada xilligan ka horgudban waxyaabaha la sheegay waxaa kamid ahaa dhalinyaradu culays dhanka waxbarashadii inuu haysto meel kastay joogaan waxbarashada tiradeeda oo yar haddii la eego dalalku way ku kala duwan yihiin laakiin inaga marka soomaaliya laga eego waddan kasoo doogayo dagaal sokeeye aan nahay in waxbarashadii ay aada u yar tahay sidoo kale noocyada waxbarashada inay aada u yar yihiin sida farsamada gacanta waxbarashada dadka waaweyn culayska kaleeto waa shaqo la-aan shaqo la-aan aada u badan oo tobankii qof ee kastaba ee dhalinyaro ahba qiyaastii toddoba kamidi way shaqo la-yihiin soomaaliya marka la eego sida la sheegayo marka dhinacyadaas waxaa kaloo kamid a culeysyada haysta oo ka dhashay labadaa hore inay u hanqaltaageen inay dibadda aadaan iyo tahriib oo isna dhib kale ay kala kulmayaan culeysyada ugu daran waxaa kaloo kamid a inaan qorshayaasha dawladihi iyo maamuladu wadamadu haba ku kala duwanaadeena ay sameeyaan inayna kaalin fiican ka siinin sidii horumarka dhalinyarada sare loogu sii qaadi lahaa
soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa in boqolkiiba toddobaatan ay dadku yihiin dad dhalinyaro ah marka maxaa tala ah oo dhinaca horumarka dhalinyarada uu shirku usoo jeediyey dhalinyarada soomaalida horta dhalinyarada soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa dadka da-da dhalinyarada jooga waa boqolkiiba soddon iyo lix dadka shan iyo toban ilaa afar iyo soddon da-dooda udhexayso laakiin haddii lagu daro da-da yaryar ee shan iyo toban jirka ka yar soomaaliya waxay noqonayaan sideetan iyo labo berigii hore dhowr iyo toddobaatan bay ahayn hadda laakiin ilaa boqolkiiba sideetan iyo labo dadka dhalinyarada iyo carruurta markii la isku daro waxaa laga soo tilmaamay inay u baahan yihiin qorshe dhamaystiran si dhalinyaradana ay yihiin maadaama dal dagaal sokeeye kasoo baxaya aan nahay in loo baahan yahay in loo helo qorshe dhamaystiran iyo siyaasada xaada lagula dhaqmo in la xoojiyo waxbarashada lana ballaariyo baahidoodana laga haqabtiro dhankaas shaqo abuur weyn in loo sameeyo shaqo loo abuuro ama iyagu ay abuurtaan lagu dhiirigeliyo kaalinta ay bulshada le ku leeyihiin oo sare loo qaado caafimaadkooda in daryeel la siiyo dhinaca cudurada dhimirka iyo nafsiga gaar ahaan kaalinta muxuu ahaye hay-adaha waxbarashada iyo maamuladu ay ka qaadan karaan arrintaas ayaa la tilmaamay in marka mustaqbalkooda maalgashi weyn bulshadu ay ku samayso oo daryeel gaar ah la siiyo dhalinyarada dhinacyadaas ayaa xooga la saaray dhanka horumarka oo kale ma jiraan warbixino shirka lagu soo qaaday oo ka hadlayay dhanka maaragtay wanaagga iyo dhinaca horumarka dhalinyarada waa la tilmaamay oo warbixino ka hadlaya way jiraan tusaale ahaan in dhalinyaradu haddii waxbarashadu ay dhowr iyo toban sano ka hor ay yareyd inay sidii hore kasoo fiican tahay inay jiraan dhalinyaro waxyaabo sameeyey oo qorshe ganacsiga ama aqoonta ama dhinacyada aada uga muuqda dadaal badan inuu jiro mashaariicda gaar ah oo dhalinyarada ku wajahan inay jiraan laakiin marka baahida iyo intaa lahayo layska kordhigo ayaa waxaa soo baxaysay baahidu inay aada iyo aada iyo aada ay uga ballaaran tahay waxyaabaha jiraana marna ayna baahidooda dabooli karayn laakiin inuu dadaal jiro ama xaggii dhalinyarada ha ka yimaado ama xaggii kale bulshada iyo maamulada qaybahooda kala duwan ha ka yimaadee wuu jiraa oo lama inkirayo laakiin baahidaa mar walbaba ka ballaaran teeda kaleoo la tilmaamay waxay ahayd baahida ay qabaani maadaama uun inaga markii gaar ahaan soomaalida laga hadlayo baahidu ay tiro badan tahay baahidaa ballaaran bay ku dhex lumayaan marka waxaa laga yaabaa in amni iyo ciidamo ay maamuladu ku mashquulaan abaaraha la tacaalistooda inay ku mashquulaan dhibaatooyinka guud ee kaleeto in hantidii iyo miisaaniyadii maamulada iyo dawladda iyo loo jeediyo marka dhalinyaradii baa meesha ka baxaya oo kaalintii loo baahnaa iyo baahidoodii haqabtirkoodii aan mudnaantii ay mudnaayeen aan la siinayn marka bulshana marka ay ka yihiin dhalinyarada iyo ubadka soo koraya boqolkiiba dhowr iyo sideetan haddii iyaga aan la maalgashin bulshadaas dhibaato iyo burbur badan ayay la kulmaysaa dhibaatona way iyaguna waxay noqon karaan qodobka muhiimka la tilmaamay waxaa kamid ahaa dhalinyaradu maadaamay bulshada ugu firfircoon yihiin qeyb weyne ay ka yihiin burburka bulshadana kaalin weyn bay ka ciyaari karaan dhismaha iyo horukaca iyo dibudhiska bulshadana kaalin weyn bay ka ciyaari karaan marka waxaa loo baahan yahay in dhanka horukaca iyo dib u dhiska bulshada loo jeediyo laguna gacan siiyo haddii la iska daayo waxay isroogi karaan mar keliya inay burburkii bulshada kaalin weyn ka qaataan waaya ugu dambeyntii muxuu tale ah uu shirka usoo jeediyey dhinaca horumarka edhallinyarada
talooyinka ugu waaweyn ee lasoo jeediya waxaa kamid a waa in qorshe midaysan loo sameeyo horumarinta dhalinyarada iyo horumarka dhalinyarada ee aan lagu hadlaynin inay qorshayaasha guudun ku dhex jiraan baahidooda in aad loogu kuurgalo waxyaaba baahidooda ku aadanna loo sameeyo in kaalin weyn hawshaas ay ka wada qaataan hay-adaha maamulada hay-adaha horumarka ka shaqeeya ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada laftoodu hawlaha la qabanayo oo dhanna waa in kaalin firfircoon dhalinyarada laga siiya talada iyo qorshaynta iyo go-aan gaadhista iyo markii hawsha la qabanayaba waa inay intaba kaalin fiican oo firfircoon ku yeeshaan dhalinyaradu